Qoysaskan oo degan degmada Doolow ee Soomaaliya ayaa waxaa haysata xaalad nolol xumo oo ay ka mid yihiin biyo la'aan, hoy la'aan, raashin la'aan iyo wax walba oo nolosha muhiim u ah. Barakacayaasha degmada Doolow ayaa hadda isticmaala biyaha webiga kadib markii ay gureen ceelashii biyaha ay ka cabi jireen isla markaana saameyn ku yeelatay barakacayaasha. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ka warramaya baahiyaha ugu daran ee haysta iyagoo codsi u diray hay'adaha samafalka iyo ummadda Soomaaliyeed in ay gurmad la soo gaaraan.
Kabaasa horta haddaan kaaga warramo biyo la'aan waa ka jirtaa sideedaba beerashada FRD lama helo marka xagga biyaha aad iyo aad waa waa yar yihiin xagga marka la fiiriyo. Wallaahi dadkaasay aad bay u adagtay webigay u aroortaan marka qaarkood ayagoo caag ilaa iyo masaafo dhan webiga Kabaasa waad aragtaan u malaynaa halkay tahay helada bartaas bay caag ka soo garyaan garyaan oo ciyaalka dumarka laftooda dhabarkay ku soo qaataan webigayna ka keenaan. Ma aqaana haddii inay safeeya biyo safeeya iyo wax haystaan taas bay nafta ku maareeyaan markay waayaan waxay ku shubtaan marka waad arki waad arki kartaa kulley helada Kabaasa haddaad tagta dumar kuwada dusha dhabarka ku sida caag iyo ilmo giraangirinaya giraangiris caaga waad arkaysaa. Noloshooda haddee waa dad iska maxaa yeelay wixii awoodan maba awoodaanoo webigaas ayaa u dhaansadaan macnaha haddii noloshi biyahana kulley webiga unbay hadda ku nool yihiin. Marka waxaan ka codsan laynaa hay'adaha in ay biyo noo xiraan oo biyo aan ka helna saas ayaan codsan laynaa. Wallaahi oo tan raashinka xagga laga wadiida raashinka dhib badan aan u malaynaa.
Waxaan rajeynayaa inay hay'adaha inay hay'adaha biyaha lacag si fiican aan ku helno na siiso.
Qoysaskan ayaa saameyn xooggan kala kulmay abaaraha ka jira dalka qaybo ka mid ah.